للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليima كثيirا waxaynu ku dhex jirnay kitaabu صلاaة الجamاعة masaaئishii ku saabsanayd shuruuط الqudوة shuruudda imaam ku-xidhashada ee laga rabo qofka ma'muumka ah qaala raximah الlah wma أdrakahu الmaصبوq faأwlu صلاaته fayuciid اbaqi fi اlbaqi alqunuuta wamaa adraka waxa uu gaadhahu isaga almasbuuqu kii salaada lagala hormaray oo min salaati alimaami imaamka salaadiisa ka mid ah fa awalu salaatii salaadiisa awalkeedii weeyi fa yuciidu wuu soo celinayaa alqunuuta qunuudii buu soo celinayaa fi lbaaqi inta u harhsane ee u kici doono masaladan waxay ku saabsan tahay qofkii maamuumka ahaa ee salaada qeyb imaama ka soo gaadhay halka isaga isagu salaada ka bilaabay bay salaadiisu ka bilaabmaysaayoo awalkii salaadiisa ah oo salaadiisa ayaa la eegayaa ee lama eegayo salaada imaamku halka ay marayso marka isagu xidho ragcaddaa u galay isaga ragcaddii koobaad bay u tahay imaamka hawba ahaato tii saddexaad ama tii afraad ama tii labaade waxaana u daliilo xadiidu abi hureyra bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu salaada imaamka inta aad ka gaadhaan tukada wixii idinka tegayna dhamaystira buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam ereygaa faatimu wuxuu tusinayaa in inta dambe ee marka dambe uu ku darayaa ay tahay salaadiisa intii dambe inta hore imaamka uu la tukadayna salaadiisa awalkeeda inay tahy waayo itmaamu shay laa yakuunu ilaa bacda awali shayga dhammaystirkiisu waxa uu dhacaa awalkiisii marka la helo kadib haddii la yidhaahdo soota riwaayadda muslim ku soo aroortay salli maa adrakta waqdi maa saba maa sabaqaka intaad imaamka ka gaadho tuko intii ku dhaaftayna faqdi waqdi waxaa la leeyahay qadaaga halkan loogama jeedo kii istilaaxigaa ee usuuliyiintu ay yaqaaneen oo ah in cibaadadii la sameeyo waqtigeedu markuu baxay kadib qadaaga halkan mujarad ulficli baa looga jeedaa faqdi fafcalun weeye macnuhu waa samee waxaana uu la mid yahay ka lagu sheegay fi qowlihi tacaala fd faida qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli الlah faidaa qudiyat الsalaatu ay sulliyat la tukado weeye la qaleeyo maaha waayo salaada jumca lama qaleeyaba aljumucatu laa tuqda mar hadduu waktigeedu baxo duhrunbaa bedel ka ah sidaasoo kale faidaa qadaytum manaasikakum ee adaytum wafacaltum weeye manaasigtiinii markaad samaysaan aada gudataan markaa qadaagu fi shariica in badan wuxuu usoo arooray ficil ama samayn cibaadadii la sameeyo ee loogama jeedo qadahan istilaaxiga ah ee kutubta usuul fiqigiiee ku qoran waxyaabaha taa ka dhalanaya waxaa ka mid a wuxuu leeyahay fa yuciidu wuu soo celinayaa fi lbaaqi inta u harhsan dhexdeeda alqunuuta qunuudii raatibada aydee qunuutulfajrigii buu uga jeedaa sida daahirkii waa inuu ujeedo inuu marka hore imaamka horta la qunuudayo qunuuddaa hore iyadu mutaabaca ayay ku timi meesheedii may dhicin hadhow isagu ragcaddiisa labaad marka uu rukuucdeeda ka soo tooso ayuu qunuuddii la imanaya waayo halkaasaa maxalulqunuudkiia qunuudda meesheedii waa halkaa walow adraka buu ihi haddii uu haleelo ragcata ragcad ragcaddaasi oo min almaqribi salaada maqrib ka mid ah tashaahada waa tixiyaadsanaya fii haaniyatihi maqribka uu ragcadda ka gaadhay ragcaddiisa labaad marka la tukado waa tixiyaadsanaya waxaanaynu ogsoonahay halkaasi isaga markaa inay u tahay maxalu tashahudin ragcaddii koowaad buu imaamii ka gaadhay waa la tukaday ragcaddii labaadna waa la tukaday waa tixiyaadsanaya taasina waxay xoojinaysaa in waxa uu soo gaadhay uu yahay awalu salaati waxa uu soo gaadhay haddaanu awalu salaatiin halkaa ma atixiyaadsadeen taana waa isku waafaqsan yihiin shaaficiyada oo leh qofkii salaada lagala hormaray intuu soo gaadhay baa awalu salaati iyo xanafiyada oo leh me waa aakhiru salaati halkaa inuu atixiyaadsanaya waa isku waafaqsan yihin wa in adraka hadduu gaadhahu oo imaamkiiyo raakican xaalo uu rukuucsanya imaamku adraka waa gaadhay maamuumkaasi alrakcata ragcadda uu rukuucda kusoo gaadhay uu gaadhay waana sida ay ku tageen ahlucilmiga badankoodu in haddii rukuucda imaamka uu kusoo gaadho ragcadda loo xisaabinayo imaamu axmedna waxa uu yidhaahdaa lam yukhaalif fi dalika axad min ahli islaam cid khilaaftayba ma jirto isxaaq ibnu rahaweyana ijmaac baa uu ka dhigaa saxaabada qaarkoodna waa ka ansaxday ma'muumka imaamkii rukuuc kusoo gaadha ragcaddaa in loo tirinayo cabdillahi ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo zayd ibnu thaabit iyo saxaabo badan baa ka mid a adilada tusinaysa oo sariixi waa jirtaa masalada ku cad laakiin sida daahirka aan ansixin adilada culimada daliishada waxaa ka mid ah xadiidkii abi bakra nebiga calayhi salaatu wasalaam oo rukuucsan markuu u yimi rakaca qabla an yasila ila saf wuxuu rukuucay inta aanu safka soo gaadhin maxay tahay sababta u rukuucaayey waa si uu rukuucda ugu gaadho oo ragcaddaasi ay u noqoto mid u tirsan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud dadaal ilaahay ha kuu ziyaadiyo ha kuna noqon arrinkaa arrinkee arrinkaa inaad rukuucday adigoo weli aan aan safka soo gaadhin nebigu calayhi salaatu salaam kuma odrhan ile maqsuudku halkaa ugu rukuucay muxuu aha inuu ragca rukuucda ku gaadho oo ragcaddaasi mid u tirsana ay noqoto rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma odhan ragcaddaasi kuma tirsane eh aada rukuucda kusoo gaadhaye kusoo celi ma odhan arrintan markaa goormaa la odhan karaa imaamkii rukuucda ayuu ku gaadhay waxaa la odhan karaa marka isaga iyo imaamku ay isugu yimaadaan fii axaddi aqali rukuuc rukuuc intii u yarayd ee qofka rukuucaan uga gudaysay xadkeedu waa inay isku soo gaadhaan laakiin haddii isagu uu rukuuco iyadoo imaamkii xadkii rukuucda uu ka soo baxay rukuucda imaamkii kumu gaadhin rukuucdaana loo tiri ragcaddaana loo tirin maayo xataa haddii ay dhacdo inuu isaguna ku jiro hoobasho oo rukuucdii uu u foororsanayo imaamkuna uu ka soo toosayo laakiin ay isugu yimaadeen xadkii rukuucda oo ma'muumkan sii rukuucayaana xadkii waa galay imaamkuna weli kama bixin xadkii rukuucda weli waa ku jira haba soo toosabee ragca rukuucdii mid gaadhay buu noqonaya wa in lam yaltaqiyaa fii xaddi aqali rukuuci falaa ilaa yucaddu mudrikan lirukuuc haddaanay ku kulmin imaamka rukuucsan marka hore iyo maamuumkaasi xadkii rukuucda haddaanay ku kulmin oo maamuumkii xadkii rukuucda uu gaadho iyadoo imaamkii xadkii rukuucda uu ka baxay rukuucdii mid ku gaadhay noqon maayo ragcaddaana loo tirin maayo loo xisaabin maayo qultu waxaan ihi waa imaamu nawi raximah ullah isagu isagu shardi dheeraadaabuu ku ku daray bishari an yaطmaina inuu xasilo maamuumku ayaa shardi ah qabla irtifaaci اlimaami imaamku inta aanu kasoo toosin can aqali rukuuc rukuuc inta u yeer wallahu aclam marka isagu inay xaddi rukuuc isugu yimaadaan oo quri kuma filla buu leeya nawoy xaddi rukuuca inay isugu yimaadaan waa in rukuucdana uu ku xasilo maamuumku inta aanu imaamkii weli xadka rukuucda aanu ka bixin macnuu wuxuu noqonayaa haddii xadkii rukuucda ay isugu yimaadaan laakiin imaamku uu rukuucdii ka baxo xadkeedii iyadoo maamuumkii weli aanu ku xasilin tumaaniinadii weli aanay xaasilin rukuucdaa mid gaadhay noqon maayo wallahu aclamu buu ihi laakiin fi lkifaaya wuxuu ihi daahiru kalaami ilaimati annahu laa yushtarad a'immada hadalkooda waxaa u muuqdaa arrintan inaan shardi ahayn waxaa shardiga ahay waa inay xadka rukuucda isugu yimaadaan laakiin inuu imaamkii xadka kusii jiro ilaa uu maamuumku tumaaniinadii la imanayo shardi maaha bay yidhahdeen waana sida ay ku tegeen ahlulcilmiga badankoodu wax daliilo oo shardiga noocana tusinaya ayaan lahayn laakiin maamuumkaa imaamka ugu tegay xadkii rukuucda dee tumaaniinadii waa laga rabaa imaamkii haba toosabe imaamkuu xadka rukuucda ku gaadhay haba toosabe isagu waa inuu tumaaniinadii la yimaado taas khilaafu kama taagna khilaafku wuxuu ka taaganyay waxa weeye miyay shardi tahay imaamkii oo weli xadkii rukuucda ku jira inuu tumaaniinadii la yimaado mise shardi maaha sidaas sawaabkiina waxay tahy wallahu aclam inaanay shardi ahayn shardigu yahay un xadka rukuucda inay isugu yimaadaan walow shaka buu hi hadduu shakiyo fii idraaki xaddi اlijzaa'i gudis gudista xadkeedii inuu gaadhay oo xadkii ay rukuucdaasi kaga gudaysay inuu gaadhay buu ka shakiyey lam tuxsab lama xisaabinayo rakcatu ragcaddiisa fi ladhari qowlka adharkee shaafici marka aynu qabanno marka wuxuu ka shakiyey wartalow imaamka xadkii rukuucda ma isugu timaadeen mise intaanad xadkii rukuucda gelin buu imaamku xadkii rukuucda ka baxay mar haddii shakigaasiba uu yimi ragcad loo xisaabin maayo sababtuna waxay tahay ay ku binaysan tahay lianna alasla waa cadamu idraaki iyaahu asalka wuxuu yahay inaanu gaadhin mar haddii shaki uu yimaadana asalka ayaa loo noqda oo kalahuba ah oo alyaqiinu laa yazuulu bishak ta kale in maamuumka ragcaddan loo tiriyo uu rukuucdeeduu soo gaadhay waa arrin rukso ah waa rukso ilaa waxaa ka maqan qiyaamkii iyo qira'at lfaatixa iyadoo labadaasi ay ka maqan yihiin in la yidhaahdo mar haddaad imaamkii rukuucda ku gaadhay ragcadda waa lagu tirinaya waa rukso weeye waarukasu laa tunaatu bishaki waa qaacida fiqiya ruksooyinkana shaki laguma xidho oo shaki rukso laguma banaysto halkan siaad aragta wuxuu jasmiyey alimaamu nawowi khilaafka masaladan ku jira masalada shakiga inuu yahay qawli inuu yahay oo imaamu shaafici laba qowlu ku leeyahy qowlla hadduu ka shakiyo inuu imaamka xadkii rukuucda ku gaadhay ragcadda loo tirin maayo iyo qowla waa loo tirinaya waayo asalku waa maxay mar hadduu rukuuc ku jiray inaanu rukuucdaa ka guurin baa asalo uu ku baaqi yahay marka masalada qawli buu ka dhigay laakiin kitaabkiisa rawdada sidan si khilaafsan buu masalada u dhigayo صaxaxa anahu wajhaan wuxuu tasxiixiyey khilaafku inuu yahay khilaaf wajhi asxaabi اlwujuh laba qowl inay ku leeyihiin wasawaba dalika fi lmajmuuc kitaabkiisa majmuucana saasuu sawaab iyo saxu ku sheegay wayukabiru buu uhi waa takbiiranayaa almasbuuqu kii salaada lagala hormaray ee almudriku imaamu fi rukuuc ee imaamkiisii rukuucda ku gaadhay lilixraami salaada xidhashadeedii buu u takbiiranaya waa wujuuban takbiirat lixraam dee arkaantii bay ka mid tahay haddii salaada uu imaamka la bilaabayo hadduu keliyii tukanayo iyo haddii uu qeyb ka soo gaadho mar walba takbiirat lixraam qofka waa laga rabaa takbiirat lixraamna imaamku ka xambaari maayo uma dabeetana lilixraami qaa'iman xaala uu taagaya uma dabeetana yukabiru wuu takbiiranayaa haaniyatan mar labaad lirukuuci rukuucdu u takbiiranaya nadban rukuucda inuu takbiirtaa iyadu waajib maaha waa sunne takbiiraat lintiqaalka weyi marka wuxuu leeyahay kii imaamka rukuucda kusoo gaadhay laba takbiirood baa laga rabaa horta isaga oo taagan waa inuu la yimaado takbiirat lixraam waayo takbiirat lixraam shuruuddeeda waxaa ka mid a an yukabira qaa'iman inuu takbiirto isagoo taagan isagoo rukuucsan haddii uu takbiirto salaadiba uma xidhminba isagoo taagan takbiiratulixraam markuu la yimaado waana waajib taasi haddana wuxuu la imanayaa takbiirtii rukuucdu la imanaya takbiirtaa rukuucda inuu la yimaadaa waa sunne haddii takbiiratulixraamka oo qura uu ku gaabsado takbiir ra rukuuceed aanu la iman dee sunne ayuunbuu ka tego salaadiisa waa waa ansaxaysa faina wahumaa haddaba hadduu labadoodaba niyoodo takbiirat lixraamka iyo takbiirat rukuuca bitakbiiratin takbiir qura hadduu u niyoodo lam tancaqid salaadiisu guntami mayso oo hal takbiira buu la yimi wuxuu u wada niyooday takbiirtii salaada lagu xidhanayay iyo takbiirtii lagu rukuucayay salaadiba kaa u xidhmi mayso sababta aanay salaad ugu xidhmahayni waxay tahay litashriikihi bayna fardin wa sunati maqsuuda wuxuu niyadii ka dhaxaysiiyey faral iyo sunne maqsuud ah dee labadaana niyo lagama dhexaysiin karo waa ka taxaru bifariidatin wa naafilatin waa sida qof salaad xidha allahu akbar yidhi oo u niyooday faral iyo sunne isla hal mar sida are taasi u ansaxayn tanina ansixi mayso takbiir loo wada niyoodo takbiirat lxiraam iyo takbiirat rukuuc ansixi mayso imaam alxarameyn isagoo arrintaa ijmaac baabuu kusoo naqliyaaba inaanay salaadiba u xidhnaha xidhmahayn haddii takbiirta takbiirtii ixraamka iyo takbiirtii rukuucda u niyoodo waqiila waxaa la yidhi tancaqidu waa guntamaysaa ay salaatu salaadiisu naflan xaala ay sunno tahay sunanimay u guntamaysaa qowlka hore muctamadkii muxuu leeyahy salaadiba umay xidhmin faral iyo sunno toona waayo midna gooni umu niyoon niyo laga dhexaysiiyeyna ku ansixi mayso qowlkan kale waxa uu leeyahay maya salaadaasi sunanimo ayaa u guntamaysa oo waxay uga qiyaas qaateen qof shan dirham tusaale aan bixiyey shantaa dirham wuxuu u niyooday seko iyo sadaqa sunnaa labadaasuu u wada niyooday labadii ma uma wada gudi karto laakiin la odhan maayo sadaqadaasi mabay ansixinba faral iyo sunna midna kumay ansixin la odhan maayo taqacu sadaqata taawuci bilaa khilaafin oo shantaa dirham sadaqad sunaa bay unoqonaysaa bilaa khilaaf la-aan markaa tanna waa uga qiyaas qaateen hadduu takbiirat lixraam u niyoodo takbiirtii ixraamka iyo takbiirtii rukuucda oo midna faralata midna ay sunno tahay ugu yaraan sunanimay salaada ugu guntamaysaa waxaa kaloo ay la mid tahay haddii addoon uu xoreeyo oo xoreyntaa laba uu wada niyooda kafaaro lagu lahaa iyo iyo xoreyntii sunnaha ahayd xoreyntii sunna ahayd unbay udhacaysaa bay yidhahdeen markaa taana waa loo qiyaas qaadanaya laakiin qiyaaskan waa la bushiyey arramli wuxuu yidhi qiyaaska noocan socon maayo waayo sadaqadda faralka ah shardi uma aha sadaqada sunaha asixitaankeeda laakiin takbiirat lixraam waxay shardi u tahay takbiirat rukuuc iyo wixii ka dambeeyaaba in ansaxaan marka halkaasay ku kala duwan yihiin oo haddii takbiirat lixraamkii la waayo dee takbiirat rukuuc waxa weeyaan ma ma ma ansaxayso oo ma sugmayso laakiin haddii sadaqadii ama sekadii waajibka ayd la waayo shardi umaa sadaqada sunaayo waa ansaxaysaa falaa jaamica falaa jaamica baynahumaa xiinaidin labadaa la ysaga qiyaas qaatay wax kulmiyey baan jirin oo waa kala duwan waa qiyaasu maca alfaariqi wain lam yanwi haddaanu niyoon bihaa takbiirta shayan waxaba aanu u niyoon oo takbiirta takbiirat lixraam uma niyoon takbiirat rukuucna uma niyoon labadoodana uma wada niyoon waxaba uma niyoono waa iska takbiirtay un lam tancaqid guntami mayso cala saxiix ee almansuus sida saxiixa haddii lagu socdo ee mansuuska ah waayo bilaabista takbiirta mutlaqa salaada uu ku bilaabay waa qariino u leexinaysa xaggii takbiirat lixraam markuu takbiirtay hoobashada u hoobtay u foorarsaday rukuucda waa qariino tusinaysa takbiirtaasi inay tahay takbiiratu alrukuuc marka muxuu la mid noqonayaa un mar haddii labada midba qariina ay tusinayso oo inuu salaadii ku bilaabay waa qariino tusinaysa inay tahay takbiirat lxiraam markuu la yimi inuu rukuucayna waa qariiniyo calaamo tusinaysa takbiirat rukuuc inay tahay labadaa qariinana wax kale rajaxo lama hayo way tacaarudeen way iska hor yimaadeen mar hadday iska hor yimaadeen wuxuu la mid noqonayaa un ama way isla dhacayaan baa la odhan ama wuxuu la mid noqonayaa kii takbiir qura intuu la yimi u wada niyooday takbiirat lxiraam iyo iyo takbiirat rukuuc marka waxba ugu guntami maayaan saxiixa waxaa ka soo horjeeda tancaqidu naafilatan sunanimay ugu guntamaysaa waayo labada midba qariina ha tusiso inuu ula jeedo takbiirat lxiraam iyo inuu ula jeedo takbiiratu arukuuc laakiin daahir waxaa halkan oo raajixo xoog badan inaanu uga qasti yahayn takbiirta takbiiratu rukuucdii ilaa dee horta salaaddii uu xidhanayo ila qofaan salaad xidhani ma rukuucee markaa taasaa rajaxaysa bay leeyihin takbiirtan inuu uga jeedo takbiirat lxiraam markaa sunanima ugu yaraan ugu guntamaysa walow adrakahu buu ihi haddii uu imaamkii soo gaadho fi ictidaalihi buu ku soo gaadhay imaamkii oo ictidaalkii ku jira ayuu soo gaadhay iyo famaa bacdahu hadduu kusoo gaadhay ictidaalka waxa ka dambeeya sida huwiyigii oo kale waa inta sujuudda ka sokayso oo dhan intaqala waa guurayaa macahu imaamka maciisa mukabiran xaalow yahay mid takbiiranaya yacnaa loo xisaabin maayo ragcadda taasi iyada hadal kama taagna mar haddaanu rukuucdii kusoo gaadhay ictidaalu kusoo gaadhay laakiin halkaa imaamka horta waa kaga xidhan karaa imaamkii oo rukuucdii kasoo toosay oo ictidaalkii ku jira ama ictidaalkiiba ka baxay oo xaggii sujuudda kusii socdo welina sujuud aan gaadhin waa ku xidhan karaa marka uu ku xidho waa la takbiir buu la imanayaa oo takbiirta muxuu la imanaya isaga maxalu takbiirba umaahe maamuumka maxalu takbiirba umaahe meel la takbiirtaba umaahe wuxuu la imanaya muwaafaqatan mutaabacatan lilimaami ila imaamkiibaa hadda takbiirtay oo sujuud u takbiirtaye imaamka raacis u raacaya awgeed ayuu takbiirta ula imanaya walaa saxu buu yihi sida muctamadkaahi annahu yuwaafiqu waa inuu maamuumku imaamka waafaqayo fi tashahudi atixiyaadkii iyo watasbiixaati tasbiixaadkii rukuucda iyo sujuudda iyo istixbaaban oo meelaan meel atixiyaadba ahayn haddii imaamku atixiyaadkiisi uu ku beegmo maamuumkii meel atixiyaad uma aha imaamkii way meel atixiyaad u tahay tusaalaha waa salaad duhur salaaddii duhur ragcaddii labaad baad adigu ku gaadhay ragcadda labaad imaamku markuu dhameeya atixiyaad buu ufadhiisanaya adiga meel atixiyaadku uma aha wuxuu leeyahy sida muctamadki waxa weeye atixiyaadkii waad akrinaysaa meel rukuuceedba iyadoo aanay adiga ku ahayn ama meel sujuudeed ayaad imaamkii ayuu imaamkii markaa rukuucay ama uu sujuuday waad la imanaysaa tasbiixdii rukuucdiiyo tasbiixdii sujuudda waad la imanaysaa istixbaaban waa sunanimo waxaa loola imanaya wa muwaafaqatan lilimaami muqaabilu lasax waxa weeye laa yustaxabu dalika isagu imaamkii horta sujuuddii waa ku raacaya waa la sujuudaya atixiyaadkii waa la fadhiisanaya ila uu ku xidhmo mutaabacadiisa waajib ku ah laakiin uu iska fadhiya waxba atixiyaadsan maayo sujuuddii waa iska sujuudsanaanaya waxba adkaaru sujuud la iman maayo oo maxaanu la imanaya liannahu laysa mawdicahu fii xaqihi marka maamuumka loo eego dee mawdicii hawlahaas iyo shaqooyinkaa uu qaban lahaa halkani maaha laakiin sida muctamadka waa sidaa uu sheegay oo sida uu u fadhiyo ama uu u fadhiistay mutaabacata lilimaami ayuu adkaartana ula imanaya mutaabacata lilimaami wa ana man buu uhi wlmucta walasaxu sida asaxi ana man maamuumka adrakaw imaamkii gaadha fii sajdatin sujuud ku gaadha lam yukabir takbiiran maayo lilintiqaali guuristii u takbiiran maayo ilayhaa sujuuddaa u guurayay imaamkii oo sujuudsan baad soo istaagtay salaadii baad xidhatay oo taagni baad ku xidhatay mar haddaad xidhatay oo imaamkaana inaad ku xidhatay aada niyootay dee waa halka uu joogo waa inaad ugu tagto weeye mutaabacada ayaa taa kugu waajibinaysa waa inaad sujuuddo sujuudda miyaa takbiir ula imanaysaa wuxuu leeyahy sida muctamadkaa maya wax takbiiroo haba yaraatee maamuumkaasi uu la imanayaa ma jirto waayo sujuuddaasi mid isaga u xisaabsan maaha uma tirsana isaga oo qof inta uu salaadii xidho dabeetana xidhashadaa dabadeedna sujuuda oo sujuuddaasi ay u tirsan tahay ma jiro waayo maxaa ka maqan qiyaamkiibaa ka maqan faatixadiibaa ka maqan rukuucu kusoo gaadhay imaamkaasoo imaamku uu kaga xambaaro arkaantaasina ma jirto sujuud buu kusoo gaadhay markaa isaga uma xisaabsana waa talabaade imaam hadda sujuuddaa xaggeeda u kacay oo u takbiirtay oo raacis isaga uu raacayo awgeed uu u takbiirtaana ma jiro oo imaamku takbiirtii mar hor u dhameeyey waaba sujuudsanya hadda marka labadii sababood ee u takbiiran la midinama taalla meesha sujuuddan isaga uma xisaabsana oo salaadiisa marka la eegama xalkaasi maxalu sujuud maaha imaam hadda sii sujuuday oo takbiirtay oo uu raacaana ma jirto imaamku hore u sujuudo sujuuddu kusoo gaadhayba markaa muxuu sameynaya markuu salaadii xidho isagoon takbiiran buu sujuuddii daf odhanaya warkaasi waa cadyahay baan umalaynaya rukuucdiisa iyadu waa ka duwan tahay oo waa kii hore usoo sheegayna wayukabiru lilixraami uma lirukuuci oo rukuucda sababta ugu takbiiranaya waxay tahay imaamkii ha kaba horgale eh dee rukuucdu way u xisaabsan tahay oo ragcaddii oo dhan baaba loo xisaabanaya hadduu rukuucda ku gaadho laakiin sujuudani waxaa xisaabo salaaddiisa ay ku kordhinaysa ayaan jirin waidaa sallama buu ihi hadduu salaamo naqsado alimaamu imaamkii qaama waa istaagaya almasbuuqu kii salaada lagala hormaray sida weliba fiicani waa inaanu istaagin ilaa uu labada takbiiro labada salaamood dhammaynayo mukabiran xaalo uu yahay maamuumkaasi mid takbiiranaya in kaana waa hadduu yahay mawdicuhu mawdica markaa uu ku jiraa mawdica juluusihi fadhigiisii meeli isagu uu fadhiisan lahaa marka salaadiisa la eego yacnaa meel ku beegan wailaa ay in lam yakun haddaanu ahayn haada lmawdicu mawdica markaa uu ku jiraa ee uu ka kacayaa mawdica juluusihi haddaanu ahayn meel meel fadhi isaga ugu beegan haddaanu ahayn falaa ay falaa yukabiru takbiiran maayo fi lasaxi sida muctamadka marka la eego qofkii masbuuqa ahaa ee salaada lagala hormaray salaada qayb ee u harhsanayd imaamkiisu markuu salaamo naqsado ee ay kala xidhiir furmadaan waa inuu kaco oo u kaco dhammaystirka salaada intii u hadhay wuxuu leeyahay markaa markaa uu kacayo laba xaaladood buu yeelanaya halkaa uu ka kacaya mawdicu juluus isaga ma ma u tahay marka salaadiisa la eego nidaamka salaadiisa mise mawdicu juluusu maaha labadaa xaalood buu yeelanaya hadday halkaasi meel fadhi isaga u tahay marka salaadiisa la eego salaada imaamka maahee takbiir buu la imanaya waayo dee juluus iyo fadhi takbiir baa lagaga kacaa haddii aanay mawdicu juluus isaga u ahayn ee wuxuu u fadhiyay ay ahayd mutaabacatan lilimaami inuu imaamka u raacayey wuu iska kacayaa isagoon takbiiran waa sida muctamadka muqaabilkuna wuxuu leeyahy maya qofka masbuuqahay intii u hadhay marka uu kaco mar walba waa takbiiranaya halkaa uu ka kacayaa ama mawdicu juluus ha noqoto marka salaadiisa loo eego ama yaanay noqonin kay laa yakhluwa alintiqaalu can dikri si aan guuristaa rukun ugu guurayaa aanay uga madhnaan xus ilaahay subxana watacala xuso marka mawdicu juluus waxaa noqon karaa imaamkiibuu kusoo gaadhay ragcadda saddexaad salaadii afarleyd ahayd tii saddexaad buu la tukaday tii afraadna wuu la tukaday imaamku muxuu u fadhiisanayaa wuxuu u fadhiisanayaa atixiyaadkii u dambeeyey marka salaada maamuumkan la eego halkaasi dee waa mawdicu juluus oo laba ragcadood markuu tukado atixiyaadka horu dee u fadhiisan laha marka labadaa ragcadood markay dhammaadaan imaamkii salaadiisu wuu dhamaa way dhammaatay wuu salaamo naqsaday maamuumku labadii kale u kacayaa soo ma ah wuu takbiiranaya waayo halkaa uu ka kacayaa marka salaadiisa loo eego waa mawdicu juluus ama wuxuu imaamkii kusoo gaadhay ragcaddii labaad ee salaada maqrib ayuu kusoo gaadhay ragcaddii labaad buu la tukaday iyo ragcaddii saddexaad imaamkii halkaa markay marayso dee ila ragcad baa u horreysay salaaddii waa u dhammaatay wuu salaamo naqsaday maamuumka ragcad baa u harhsan halkaa uu ka kacaya waa mawdicu juluus waayo salaada maqrib marka laba ragcadood la tukado dee atixiyaad baa loo fadhiistaa markaa takbiir buu la imanaya mawdicu juluus marka aanu kusoo gaadhin waxaa tusaale u ah wuxuu kusoo gaadhay ragcaddii u dambeysay ayuu kusoo gaadhay ragcaddii u dambeysay maruu kusoo gaadhay imaamkii uu la tukaday imaamkii dee waa atixiyaadsaday deetana salaadiibuu ka baxay atixiyaadkaasi imaamka mawdicu juluus bay halkaasi u too dee waa akhiru salaati waa salaadiisa akhirkeedi laakiin maamuumka mawdicu juluusu ma aha oo ma jirto salaadahan faralkee shantaa salaad nidaamkeedu uu yahay marka ragcad la tukado in atixiyaad loo fadhiisto mama jirtaba marka halkaasoo kale markuu ka kacayo ee u kacayo ragcadi u harhsanaa inuu la yimaado waxba takbiir la iman maayo buu leeyahy amaba se salaad farleya salaad rubaaciya ayuu ragcaddii labaad kusoo gaadhay ragcaddaa labaad isaga iyo imaamkuwa marka ay tukadaan dee imaamku atixiyaad buu u fadhiisanaya maamuumka marka salaadiisa la eego ma aha mawdicu juluus ma aha wa haa kada xagga dambema haddii laga eego ragcadda u dambaysa la eegana waa saas oo kale baabu salaati lmusaafiri halkan waxaa ku dhammaaday salaatulxadarki salaadii negida lagu tukanayey halkan wuxuu ka gelayaa salaadii safarka waxaanu ujeedaa markuu leeyahay baabu salaati lmusaafiri waa maa yushracu fi salaati اlmusaafiri min jamcin min qasrin wa jamcin waxa la jideeyo salaada qofka musaafirka ah oo ah inuu salaadii gaabiyo salaaddii afarleed laba u ka dhigo inuu jamciyo oo salaadihii isqabanayey uu isugu keeno labada wakti midkood ama uu hore usoo riixo ama dib waxa weeyaan u riixo waxaanu ku bilaabay axkaamta qasriga waayo isaga ayaa muhiimsan ilaahayna subxaana wa tacaala qasriga qur-aanka ayuu ku sheegay waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu qeydka in khiftum oo khawfka qasriga loo shardiyey kharaja makhraj alghaalib axaadiidana waa ku caddahay sida xadiidka cumar radia allahu canhu oo cumar nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu arrintaa weydiiyey baqaa la sheegay in baqa markuu jiro salaaddii la gaabiyo iyadoo baqa aanu jirin markaa maxaan u gaabinaynaa waatan amnigu uu jire nebigu wuxu uhi sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatahu saasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa iyadoo baqa aanu jirin oo u xajiyayo ayuu salaada gaabinayay oo qasrinayay inamaa tuksaru buu yidhi inta aanan waxa weeyaan axkaamta safarka aanan gelin waxaan waxoogay markaa dib idiin xusuusinayaa shuruudda qudwada ama salaatu ljamaaca ee looga baahan yahay qofka maamuumka uu sheegay kitaabku laakiin waxa weeyaan tiradeeda ayaynaan sheegin waa lix shardi ayuu kitaabku sheegay shardiga koowaad wuxuu ka dhigay an yanwiya aliqtidaa aw iljamaacata waa inuu niyoodo ma'muumku imaamka ku-xidhashadiisa ama salaatuljamaacadan taagan inuu tukanayo waa inuu niyoodo waa ka yidhi an yanwiya almaamuum maca takbiiri اliqtidaa aw iljamaacata shardiga labaad waxa weeye anlaa yataqadama calaa imaamihi fi lmowqifi halka la taaganya marka la eego imaamka waa inaanu ka horeyn shardigaana waa sheegay shardigaas xoogay markuu waday shardiga hor iyo axkaamtiisi waxa weeyaan uu faahfaahinayey ayuu shardigaana waxa weeyaan uu sheegay shardiga saddexaad an yajmacahumaa masjidun aw halaaثu miئati diraacin fii gayrihi waa inay masaajid ku kulansan yihiin imaamka iyo maamuumka haddii aanay masaajid ku kulansanayn waxaa soo gelaya suwar badan imaamkii baa masaajidka ku jira maamuumkiina dabadu ka jooga labadooduba masaajid kuma jiraan fadaa bay joogaan dhul iska waaseca laba dhisme ayay ku kala jiraan imaamka iyo maamuumka labada dhismo way kala dambeeyaanoo ka maamuumkaa dambeeya ama way kala baaleeyaanoo ka maamuumku ku jiraan midig xiga ama bidix xiga suwarkaasoo dhan isu soo ururi sida muctamadkii maxay noqotay in la eegayo shardigu yahay un alqurbu inay isu dhowaadaan oo saddex boqol oo dhudhun taqriiban iyo wax ka yar inay isu jiraan saddex boqol oo dhudhun ka badan hadday isu jiraan masaa-isha aynu sheegnay oo dhan qudwadu ansixi mayso shardiga afraad an yaclama intiqaalaata imaami waa inuu maamuumku la socduu og yahay guurguurka imaamka oo imaamkii buu arkayaa cid imaamkii arkaysuu arkayaa imaamka dhawaaqiisii buu maqlayaa qof mubaliqo oo imaamka maqlayo codkiisii soo gudbinaya ayuu dhawaaqiisa maqlaya shardiga shanaad an tuwaafiqa salaatuhu salaata imaamihi fi lafcaali daahira salaadan maamuumka iyo salaada imaamkanuu ku xidhay waa inay isku waafaqsan yihiin afcaasha daahirkaa ficilada muuqda oo hadda iska ilaali fi lafcaali daahira maxaa lagaga ixtiraazaya meesha lagaga saaraya laba arrimood walaa yushtarau an yatafiqa fi niyati walaa fi cadadi rakcaat shardi maaha inay niyada isku waafaqaan horuu inoogu sheegay taas shardina maaha labadooda salaadood xagga tirada ragcada inay iska waafaqsan yihiin waa kala banaan karaanoo mid subax tukanaya duhur ku xidhan kartaa mid duhur tukanayana subax baad ku xidhan kartaa ama maqrib shardiga lixaada u dambeeya muxuu ahaa an yutaabicahu imaamkii waa inuu mutaabaceeyo uu raaco oo daabidka mutaabacada ama xadkeedana way noo sheego wuxuu yihi bian yataahara ibtidaau ficlihi can ibtidaa'ihi wayataqadama calaa faraagihi minhu dabeetana wuxuu ka farciyey hadduu imaamka kadib dhaco axkaamta ka dhalanaysa iyo haddii imaamka uu ka hormaro uu ka dheereeyo axkaamta waxa weeyaan ka imanaysa markaa shan shardi wuxuu u sheegay imaamka salaada lagu xidhanayo imaamkaa shanta shardi laga laga rabaa oo sifaad imaamka la rabo inuu yeesho lix shardina maamuumka ayaa markaa uu sheegay oo laga rabaa baabu salaati lmusaafiri musaafirka haadaakani baabu bayaan baabu bayaani axkaami salaati lmusaafiri qofkii socdaalka ahaa salaadiisu axkaamta ay leedahay caddayntii la caddaynaya buu baabi inamaa tuqsaru qasrigii buu ku bilaabay inamaa tuqsaru waxaa la gaabinayaa oo qura rubaaciyatun salaad afarleeya oo qura ayaa la gaabinaya waa duhur iyo casar iyo cishaa salaad subax iyo salaad maqrib labadaa lama gaabiyo ijmaacan qowl markaa shahda baa jira tilmaamaya haddii baqa uu jiro salaada subax ragcad qura in laga dhigayo waxaana markaa qowlkaa laga soo wariyaa moxamed ibnu nasr ilmarwasi imaamkii la odhan jiray waxaanu u daliishaday xadiidkii cabdillahi ibni cabaas ee muslim uu wariyey inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam fi salaati alkhowf rakca waaxida inuu tukaday laakiin taas waxay culimadu kaga jawaabeen in ragcad markuu leeyahy ragca waaxida ayuu tukaday inuu ragcada imaamka uu ka soo gaadhay yani yusalli fi lkhowf maca alimaami rakca inuu saa u jeedo ragcad buu imaamka la tukanayaa marka baqa uu jiro ragcaddii kalena goonihiisu u tukanaya markaa sidan ahlucilmigu u badan yihin salaada subax hadduu baqa jiriyo haddii kala toona inaan la gaabin ahayn oo laba un ay tahay waayo ragcad qura ayay noqonaysaa salaad ragcad quro ilaahay lagu caabudo witri aan ahaynina shareecada kuma jirto salaada maqribna lama gaabinayo oo waa salaad witri oo tiro kala dhimana haddii ragcad laga tuuro shafci bay noqonaysaa oo mawduuceedii mid ka baxday bay ahaanaysaa marka labada iyaga lama gaabiyo rubaaciyun baa la gaabiyaa buuri rubaaciyadaasi oo mu'addaatun ah midaan la qalaynahayne waktigeedii oo jooga la tukanayo haddii la qalaynayo salaaddii rubaaciga ahayd ma la gaabinaya mise la gaabin maayo xaalado kala duwan bay leeda waana inoo soo socota fi safari safarka dhexdiisii baa la gaabinaya halkaa muxuu inoo tilmaamay annahu laa sababa lilqasri ila safar salaada gaabinteedu sabab iyo cillo kaloo ay leedahay ma jirto safar mooyaane safar ayuunbaa kuu banayn karaa salaadii rubaaciga ahayd laba ragcadood inaad ka dhigto wax kaloo kuu banayn karaa ma jiro jamacu isagu asbaab kale ayuu leeyahy laakiin qasrigu sababtaasoo qura buu leeyahy safarka ah safarkii atawiili ee dheeraa waa shardi uu safarku leeyahay isagaa inoo sheegi doono safarka dheer ee salaada lagu gaabin karo xadkiisa safarkii almubaaxi ee ahaa midaan xaaraan ahayn ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo ama mubaaxi istilaaxigaa ha noqdee labadaaba faahfaahintooda way noo socotaa labadaa shardi alطawiil iyo almubaax laa faa'itat اlxadari buuhi laa tuksaru la gaabin maayo faa'itat اlxadari salaadii kaga tagtay negi isagoon musaafir ahayne negi ayay salaadi ka tagtay salaadaas xataa hadduu safro iyada lama gaabinayo wuu dhamaystiraya yutimuha fi safar isagoo muqiima oo negi ayay salaadi ka tagtay isagoo weli aan qallayn buu safray safarka dhexdiisuu ku qallaynaya ma gaabinaya salaadaase u dhamaystiraya culimada qaarkood ijmac baabay kusoo naqliyeen sida imaamu axmed iyo ibnulmundir iyo salaada xadarka kaga tagtay ee safarka uu ku qallaynaya inaanu gaabinahayn waxaana u daliilo xadiidka anase bukhaari iyo muslimba ay wariyeen rasuulku wuxu uhi man naama can salaatin aw nasiya falyusalia idaa dakaraha qofka salaad ilaaba ama ka seexda ha tukado marka uu xusuusto damiirku nasiya haa ku jira iyo falyusalli haa iyo idaa dakara haa wuxuu u noqonayaa salaadii qofku ilaabay ama uu ka seexday salaadaasina afar ragcadood bay ahayd oo afar ragcadood baa dumadiisa laasimo ku dhegay afartii laasimay ee lagu yeeshay ayaa laga rabaa la eegi maayo xaaladda hadda uu ku jiro ee salaaddu markii ay ku waajibtay imse ragcadood bay ahayd baa la eegaya afar ragcadood bay ahayd afartii baa laga rabaa oo damiirku salaada lafteedu uu noqonaya salaadaasina waa afar ragcadood weeye waa tahay liannahaa habatat fii dimatihi taamatan buu yihi waayo dumadiisa waxay ku sugnaatay iyadoo dhammaystiran sidii ay dumadiisa ugu waajibtay ugu sugnaatay iyadoo ayaa laga rabaa saynu sheegnay dee culimada qaarkood ijmaaci masalada ku sheegeen laakiin maawardi oo kale kitaabkiisa alxaawi lkabiir weji buu markaa sheegaa fi lmadhab oo odhanaya maya waxaa la eegayaa xaaladda uu salaada qallaynayo hadduu musaafir iya u gaabin karaa waxaanu ka dhigay qowl qadiim oo imaamu shaafici raximah allahu tacala uu leeyahy waana qowlka muzani in xaaladda uu ku jiro u la eegay ictibaaran biwaqti lficil oo waxay la mid tahay buu yidhi isagoo caafimaad qaba hadday salaadi ka tagto isagoo caafimaad qaboo taagni ku tukan karay salaadi ka tagto markanuu qallaynayo wuu xanuunsanayaa fadhi buu ku tukan karaa taagnise kuma tukan karo marka waxaa la eegayaa xaaladda uu ku jiro un baa la eegaya mar haddaanu qiyaamkii awood ahayn fadhi buu iskaga tukanaya ee la odhan maayo salaadii ha qallayn ilaa aada caafimaadayso oo taagnidaad awoodda u lahayd maray kugu waajibtay aad ku gudan karayso sida horese ayaa saxiixa xadiidka ayaana u daliila walow qadaa buuhi hadduu qalleeyo faa'itata safari safar salaadii kaga tagtay fal adharu buu uhi sida muctamadkaahi qasruhu ay jawaasu qasri gaabintiisu waa inay bannaan tahay fi safari uu ku gaabiyo duuna alxadari xadar inuu ku gaabiyaa se ma banaana salaad baa safar kaga tagtay salaadaa safara kaga tagtay waxaa la eegayaa markanuu qallaynayo xaalkiidu sudayay hadduu musaafir yahay ama safarka ay kaga tagtay laftiisa ha ku jiro ama safar kaloo mar dambe uu curiyaha ku jire waa gaabin karaa buuhi haddiise uu xadar ku jiro markanuu qallaynayo salaaduna marka hore safar ay kaga tagtay salaadaasi ma gaabin karo uu dhammaystiraya ka soo horjeedku wuxuu leeyahay maya salaaddu mar hadday safar kaga tagtay xaaladda uu qallaynaya ama safar ha noqoto ama xadar ha noqotee wuu gaabinaya waayo salaada qofku uu qallaynayo waa salaadii adaa ahaan ugu waajibtay salaadan waxay ku waajibtay iyadoo laba ragcadooda oo salaatu safar ah markaa markuu qallaynaya dee labadun baa laga rabaa xadiidka ayaana u daliila oo wejiga hayru muctabadka uu ka dhigay isaga ayaa waafaqsan xadiidka masalada hore waxay ku sababeeyeen lafteeda marka la eegiyo qaacidadoodana wejigaa hayru muctamadka uu ka dhigay baa waafaqsan oo ta hore soo may odrhan haddii salaadu ay xadar kaga tagto afar ragcadood baa ku waajibo hadduu safro ma gaabin kara afartii ku waajibay baa laga rabaa dee qaacidaasi waxay keensanaysaa hadday safar kaga tagtana in la yidhaahdo labaa ku waajibe markuu qallaynayo labadii un baa laga rabaa laakiin labadii way isweydaariyeen sidaad arkayso oo way kala duween iyagu waxay ku sabaynayeen cudurdaarkiibaa hadda aan taagnayn bay leeyihin oo safara kaga tagtay hadda filxadar buu ku jiraayo cudurdaarkii meesha uu ka baxay sida sawaabkiina waxay tahi wallahu aclam sida wejiga kale uu tilmaamay waana qowlka shaafici ee qadiimkaa aimo badan oo kale waa ku tegeen sida maalik iyo asxaabu ra'yi iyo xadiidka anas baana u daliila oo haddii salaadii fi safar ay kaga tagto filxadar uu ku qallaynayo inuu gaabin karo laakiin ixtiyaadku wuxuu ku jiraa inuu iska dhamaystiro khuruuja min alkhilaafa waman saafara buu uhi qofka safra min baldatin qofka beled ka safra fa awalu safarihi safarkiisa awalkiisa iyo bilowgiisu mujaawasatu suurihaa waa magaalada uu ka safrayo dayrkeeda ka gudubka uu ka gudbo marka idaa kaana lahaa suur oo hadday magaaladu dayr ay leedahay marka masaladani waxay ku saabsan tahay goormaa qofkii go-aansaday masaafatu safar inuu u socdaalo axkaamtii safarku goormay u bilaabmaysaa wuxuu leeyahy axkaamtii safarku waxay u bilaabmaysaa haddii magaalada uu ka safrayo ay tahay magaalo dayr leh dayrkeeda markuu debadda uga baxo ha uba dhowaadaba dayrkie markaasi axkaamtii safarku ay u bilaabmaysaa wa hada bilijmaac mar haddii magaaladu ay dayr leedahay dhismayaal kaleoo dayrka dabadda uga baxsan oo magaaladan ka mid inaani jirin in markaa axkaamta safarku ay u bilaabmayso wax khilaafi kama taagna waaye fa in kaana haddii uu yahay haddaba wara'ahu dayrka magaalada ku wareegsan dabadiisa cimaaratun meel la degan yahay iyo dhismayaal camiran ishturita waxaa la shardiyey mujaawasatuhaa cimaarada iyo dhulkaa la degay ee deerka dabadda ka ah in la dhaafo ayaa loo shardiyey in rukaskii safarku ay u bilaabmaan fil asaxi sida asaxaa marka la eego waayo waa masalo kale magaaladii dayr bay leedahay dhismayaal baa jira deyrka dabadda ka ah shardi miyay tahay dhismayaashaana inuu dhaafo si axkaamta safarka ugu bilaabanto mise mar hadduu dayrkii dabadda uga baxay dhismayaashaa waxba laga soo qaadi maayo wuxuu leeyahay oo muxararka uu ku sheegay inay shardi tahay dhismayaashaa laftooda inuu dhaafo waxaanu ku sababeynayaa liannaha min mawaadici liqaamati ataabicati lilbaled dhismayaashaasi dayrkii dabadda ha ka ahaadaan laakiin waa meel maxalu iqaamo ah oo lagu nagi yahay oo beledkan ama magaaladan deyrku ku wareegsan yahayna raacsan nawowita isagu waa khilaafay qultu waxaan idhi buri nawi laa yushtaradu lama shardiyo wallahu aclam waxaa la shardiyaa un deyrka magaalada ku wareegsan inuu dabadda uga baxo markaasi axkaamta safarka u bilaabmaysa haddii deyrkaa ay dhismayaal dabadda ka yihiin dhismayaashaa inuu dhaafo lama shardiyo dhismayaashaas magaalo kale ayay ka dhigan yihiin oo magaaladan mar hadday deyrkeedii dabadda ka yihiin way ka baxsan yihiin walihaada waxaa la yidhaha buu ihi maskun maskanu fulaan khaarij albaladi hebel gurigiisu magaalada uu ka baxsan yahay baa la idhahdaa mar haddii magaalada deyrkeedii dabadda uu ka yahay laakiin alimaamu nawowi halkan raafici wuu ku khilaafay laakiin marka baabu sawm la marayo ama kitaabu siyaam sidaa raafici masalada uu dhigay ayuu ku waafaqay oo wuxuu shardi uga dhigay axkaamtii safarku inay u bilaabanto marka soomka la eego in dhismayaasha deyrka dabadda kaana u dhaafo fa in lam yakun suurun haddaba haddaanu dayr jirin oo magaaladu dayr aanay lahayn ku wareegsan magaalooyinkii hore dayr bay lahaan jireen iminka yaman oo kale iyo magaalooyinka badankooda waxay leeyihiin meel la dhaha babl yaman sanca iyo tacis iyo magaalooyinkaas waayo dayr baa magaalooyinka ku wareegsanaan jira hal albaab baa laga geli jiray oo dadka magaalada degan albaab quray lahaayeen oo marka gobolku u dhaco ay xidhaan laakiin dee hadda taasi ma jirto maka lafteeda baabu maka ayaa jira oo dayr baa magaalada gebigeedaba waxaan ujeedaa jidda baabu maka meel la dhaha waa ku taalo dayr baa halkaa magaalada ku wareegsanaan jiray oo weli haddada ay wax kasii muuqdaanba haddaba haddaynay magaaladu dayr lahayn maxaa la yeelaya goorma axkaamta safarku u bilaabmaysa waa sida magaalooyinkeena oo kale fa in lam yakun suuran haddaanu dayr jirin oo magaaladu aanay dayr lahayn fa awalu safarkiisa awalkiisa iyo bilowgiisu mujaawasatu lcumraani dhismayaasha dhaafistooda weeye oo dhismayaasha magaalada u baaleeya marka uu dhaafo ha uba sii muuqdaanbe ee axkaamtii safarku ay u bilaabmaysaa buuri waayo markaasuu ka faaruqay oo uu ka tegay maxal aliqaama meeshii uu deganaa markaasaana la odhan karaa daraba fi lard ilahi wuxuu laysa calaykum junaaxun an taqsuruu ilahi wuxuu uhi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa marka adarbu fi lardiga waa xaasil weeye lalkharaabi buu yidhi kharaabkii maya meeli dhismayaashii meeli dhismayaashii ahaan jiree kharaabay maya dhaafistooda lama shardiyo walbasaatiini beerihii inuu dhaafana lama shardiyo oo kharaabkii maxaa loo shardiyaa in inuu dhaafo leannu laysa mawdica iqaamati meel la degan yahay ma aha dhismayaal baa ahaan jira way kharaabeeno way baaba'een dhulkii banaanaa un bay la mid noqdeen intii dhismayaasha ahayd mar hadduu soo dhaafay oo meelaha magaalada ka mid ahaan jira ee kharaabay uu marayo beledkaasi nin ka baxay weeye waa u bilaabmaysa axkaamtii safarku beeraha saas oo kale magaalada ha kuba qabsanaadaane iyagana inuu dhaafaa shardi maaha waayo lana laa tutakhadu liliqaama beeraha looma samaysto in la dego beera waxaa loo samaystaa dee in la manafacaadsado oo midho iyo raashin iyo waxyaabaa noocaas inay kasoo go-aan sida muctamadkaa xataa haddii beeraha dhismayaal ay ku yaaliin waktiyada qaarkood la dego sida xagaagii oo kale dadka qaarkood ay kusoo raaxaystaan beerahaasi beldada inay ka mid yihiin ama magaalada lagu tirin maayo oo mar hadduu magaaladii ka baxay beerahaasi mid weli ku dhex jira haba noqdee axkaamta safarku waa u bilaabmaysa laakiin halkan la soco oo kharaabka maxaa looga jeedaa shardi maaha buu idhi dhismayaashii kharaabay inuu dhaafo inagu kharaabada waxaynu naqaanaa meelaha dundunsan ee dhismihii haba taagnaadebe cidina aanay deganayn laakiin kharaabku halkan kaa maaha iska ilaali kharaabku waxa weeye meeshan dhisme ahaan jiray dhismihii wuu ka wuu baaba'ay oo dhismihii mama jiraba xataa sees meeshii kama sii muuqdo beeraha laga dhigayba ama dayrkiibaaba ayaaba la mariyeyba ama labadaa midnaba ma jirtee u indarasa oo dahabat usuulu xiitaanihi dhismayaashii meesha ku ooli jiray xataa seeskoodii ma muuqdo markaasaa kharaab la odhanaya laakiin iska ilaali hadduu seeski muuqdo beldaday meeshaasi ka mid tahay waa gurigii hebel waa halku gurigii hebel waa gurigii hebeloo dunsan baa la odhanaya soo ma marka ilaa uu dhaafayo axkaamtii safarku u bilaabi mayso haddii beer laga dhigay khalaas kharaab buu noqday oo beledkii waa meel ka baxsan magaaladii haddii dayrkii tusaale ahaan la geliyey oo cafwan laga laga saaray baan ujeedaa oo meel ka sokaysa dhismayaashaa dumay ayaa dayrkii la mariyey markaa magaaladii uu ka go-ay weyo dhismahaas waana kharaab intaa midna ma jirta beerna lagama dhigin meel isaga ka sokaysana dayr magaaladu ay leedahay lama marin laakiin wuu baabao wuu masaxmayo xataa seeski ma sii muuqdo markaasaa la odhanayaa kharaab waa tahay walqaryatu buuri tuuladii ka beldatin magaalo kala weye axkaamtaa lasoo maray oo dhan tuuladuna magaaladay kala mid tahay oo waxaa la eegayaa tuuladii dayr ma leedahay dayr ma laamiyaa waxyaabahaasaa la eegaya wa awalu safari saakini lkhiyaami taandhooyinka iyo buulasha kuwa degan safarkooda awalkiisu mujaawasatu lxillati bootada dhaafisteeda weeye booto reer galbeedkaa booto garanaya af soomaaliga ugu dhow waxaan isiri waa kaa waayo waxay yidhaahdeen xillada markay macnaynayaan waa buyuutun mujtamica waa guryo waxa weeyaan urursan oo dad be dadka beeralayda tusaalahaan dhulkan galbeedka oo kale dee meel bay isugu ururaan waxaa laga yaabaa toban reer labaatan reer ayaa meel wada degan marka bootaa meesha noocaasiya la idhaahda haddii markaa meeshu aanay dhismayaal thaabitoo sugan aanay lahayn ee taandhooyin iyo buulal iyo waxyaaba noocaasi ay ka dhisan yihiin qofka meeshaa degan ee safraya goormuu safarku u bilaabmaya wuxuu safarku u bilaabmayaa bootada waa inuu dhaafo muu odhan mujaawasat lxilla eh wuxuu alkhiyaam wuxu uhi mujaawasat lxilla taandhooyinka inuu ka gudbo muu odhan oo u dhaafo ee muxuu yihi xillada bootada waa inuu dhaafo waxaanu sidaa u yeelay waxaa la rabaa inay soo galaan maraafiqdu oo maraafiqda laftoodii waa inuu dhaafo maaha taandhooyinka iyo buulasha uun inuu dhaafee meelaha maraafiqda u ana waa inuu dhaafo oo halkaa ay tusaalehaan dambaska iskaga daadiyaan haddii weli aanu gaadhin ama uu marayo weli nin safray ma axkaamta safarku bilaaban digadii baa lamida halkay carruurta ugu ciyaartay dee garoonka carruurta ay ku cadaloolaan tusaaleahaan uu ugu yaallo halka geeluu u fadhiisto gelgelinta geelooda ee buulashooda dee ka dhex baxsan halka tusaale ahaan fardahoodao kale ay ku tartansiiyaan ama ay eriyaan meelahaasoo dhan waa inu dhaafo liannaha macduudatu min alxillati waayo meelahaasi xaafadda ama bootada ayay ka mid yihiin walihaada mu odhan mujaawasatu alkhiyaam muxuu yihi mujaawasatu alxilla si waxyaabahaasoo dhami ay usoo galaan markaa markuu taandhooyinkii iyo waxaa taandhooyinka raacsan ee maraafiqa meelaha ay ku danaystaan dadkaa taandhooyinka degan iyo buulashu markuu dhaafo ee axkaamta safarka ay u bilaabmaysa waayo haddaba xilladii maxaa daabid u ah goormaa la odhan karaa waa xaafad wada degan ama waa booto goormaa la odhan karaa waxaa la odhan karaa marka meel meel qura ay ay ku shiraan ama ay isugu yimaadaan an yajmacahum naadin waaxid meel ay ku shiraan oo ay dhammaantood isugu yimaadaan waa inay jirto waa inay wax kala amaaneystaan wax kala isticaaraystaan markaasaa la odhan kara waa dad wada degan iminka dee waxaa soo kordhay tusaalahaan masaajidkii oo kale oo booto waliba inta badan masaajidadan yare tan baytankii inta ay soo baxeen booto walba masaajid baa loo dhiso masaajidkii baa jamcinayo halkii naadiga dee hadda galay oo ay ku wada tukanayaan markaa xaafadaa wada degana masaajidka qura leh madarasada qura leh iskuulka qura leh tusaalahaan imika wax kala ammaanaysanaya dad wada degan inay yihiin dee xisaabsanaya magaala ama tuuloo kale ayay ka dhigan yihiin ilaa uu dhismayaashooda ka dhex baxayo qofkaadaa ka socdaale oo uu dhaafayo sidaasoo kale maraafiqdooda meelo aan dhismo ahayn laakiin ay ku danaystaan axkaamta safarkuu bilaabi mayso wa idaa rajaca buu hi haddii uu noqdo intahaa waa dhammaaday safaruu safarkiisii wa idaa rajaca hadduu soo noqdo safarkii uu ka soo noqdo intahaa waa dhammaaday safaruu safarkiisii bibuluuqii buu ku dhammaaday gaadhista uu gaadhay maa meeshii shurita la shardiyey mujaawasatu dhaafistiisa ibtidaan ay fil ibtidaa'i xaggii bilowga halkii la yidhi waa inuu dhaafo oo markaasay axkaamtu safarku u bilaabmaysaa marka uu soo noqdo markuu soo gaadho markaasuu safarkiisa u dhammaanaya oo tusaale ahaan haddii magaaladu dayr leedahay soo lama odhan dayrka waa inuu ka baxo dayrkii markuu gudaa usoo galo axkaamti safarku way dhammaatay intaanu soo gelin weli axkaamtii safarku waa u socotaa haddii aanay meeshu dayr lahayn alcimraan oo dhismayaasha u baaleeya inuu dhaafo ayaa shardi ahay markaa uu safarku u bilaabmayay markuu soo noqdona dhismayaasha u baaleeyo markuu soo gaadho jihada uu ka soo galay xiga ee axkaamta safarku ay ka dhammaatay wahaakada saasun u wad laakiin halkan waxaan isxusuusinaynaa markuu le waidaa rajaca intaha safaruhu wuxuu u jeedaa min masaafati اlqasri wuu safray markii hore masaafad masaafatulqasriya xadkeedu inoo soo socdaay ayuu gaadhay markaasuu xukun ka yeelanaya laakiin qofkii marka hore safar buu niyeystay masaafatulqasri inuu safrayo ayuu niyeystay masaafatulqasrigii isagoon gaadhin ayuu soo noqday oo dhexduu ka soo noqday waxaa la eegayaa muxuu usoo noqday haddii uu usoo noqday inuu beledkiisa iskaga soo noqdo safarka uu iska daayo khalaas safarkiisi wuu go-ay goor buu safarkiisi go-ay ma markuu soo gaadho halkii safarku uu ka bilaabmayey halkii shardiga ay ahayd inuu dhaafo si uu safarku ugu bilaabo maya bimujarad anniya markuu niyeystay inuu iska noqdo safarka uu iska daayo markaasuu safarkiisi u go-ay oo rukaskii ay ka istaagayaan tusaale waa kuwan dee dhowr iyo siddeetanka kilomitr ka dhigay masaafatulqasrigii boqol kilomitr meel ah ayuu doonay inuu safro isagoo weli aan gaadhin masaafatulqasrigii markuu lixdan kilomitr socday tusaale ahaan waa tusaale une ayuu soo noqday wuxuu usoo noqday inuu safarkaa iska daayo halkaa arrintaa uu ku niyeystay ayay axkaamtii safaru kaga go-aysa oo shardi maaha ilaa uu soo noqonayo halkuu ka safray uu soo gaadhayo oo la odhan maayo ilaa halkii uu soo gaadho axkaamtii iyo rukaskii safarka ayuu leeyahay waa haddii uu ku soo noqday biniyate aliqaama inuu iska joogo haddii usoo noqday haddii dan uu usoo noqday sida wuxuu ilaabay oo kale iyadu tafsiil bay yeelanaysa halka uu noqday haddii ay tahay beledkiisa in rajaca ilaa beledih falaysa lahu tarakhus taa horun bay lamid tahay oo inuu safarkii iska daayo iska nagaado umuu soo noqon hadda wuxuu usoo noqday wuxuu ku ilaabay beledkiisi inuu qaato deetana safarkii uu sii wado sida saxdaa tii hore ayuunbay lamid tahay mar haddii masaafatulqasri meel ka sokaysa uu ka soo noqday mar allaale markaasoo noqoshada uu bilaabay ee axkaamtii safarku ay ka joogsanaysa hadduu meesha u noqday aanay waddankiisii ahayn iyadana lafteeda sida muctamadka ah axkaamtii safarku way ka go-aysa laysa lahu tarakhus marka haddii lasoo ururiyo masalada isagu halkan uu inoogu dhigay waa marka uu ka soo noqdo masaafatu qasr axkaamtii safarka iyo ruksooyinkiisii waxay ka go-ayaan ay ka istaagayaan marka uu soo gaadho halkii shardiga laga dhigay marka hore inuu ka gudbo uu ka tallaabo tan hadda aynu ka hadalana waa maxay masaafatu qasri isagoo weli aan gaadhin ayuu soo noqdo niyatul iqaamaha ku soo noqdo beledkiisii ha u noqdo meel kale ha u noqdo niyatul iqaamo waxaanayna ku soo noqdo axkaamu safar mar allaale markuu soo noqoshada bilaabo ayay ka go-aysaa markaa taasun bay lamid tahay walow nawaa hadduu niyoodo iqaamata arbacati ayaamin afar maalmood negaanshahood bimawdicin meel uu ku nagaado inqataca waa go-ay safaruu safarkiisi biwusuulihi mawdicaa uu niyeystay afar maalmood inuu joogo wixii ka badanna waa la xukumune marka uu gaadho ayuu ayuu safarkiisi go-ay masaladan waxay ku saabsan tahay muddo intee leeg ayuu qofku musaafir ahaan karaa oo axkaamtii safarku ay u soconaysaa ama salaad gaabin ha noqoto ama afuritaan rabadaan ama jamcin laba salaadood la jamcinayo xaalado kala duwan bay leedahay waa xaaladii koobaad tani wuxuu niyooday meeshaasi uu ku socdo ama meel ka sokaysaba inuu afar maalmood joogo wixii ka badanna waa la xukun afartaa maalmood axkaamtii safar ku yeelanaya afartaasi maalmood marka ay dhammaadaan arbacata ayaamkaasi marka ay dhammaadaan afar maalmood buu niyooday inuu mawdic joogo mawdicii markuu gaadho ayay ka go-aysaa maxay axkaamta safarku ay ka go-aysaa marka mas'aladan ku saabsan muddo intee lagu qofku musaafir ahaanaya masaa-isha safarka masalada ugu adag weeye waana masalada ugu khilaafka badan marka madhabka shaaficiyadu wuxuu yahay culimo kaleo ku waafaqayna waa jiraan inkastoo ay isku khilaafeen afarta maalmood miyaa lagu tirinayaa maalinta uu soo galay iyo maalinta uu ka baxayo madhabka shaaficiyaduna waxa weeye labadaa maalmood inaanay ku jirin yowma dukhuul iyo yowm lmuqaadara maalintu soo gelaya maalinta uu ka baxayo mar haddii uu niyoodo meeshaa uu ku socdee safarka uu ku yahay ama meel ka sokaysaba afar maalmood inuu joogayo wixii ka badanna waa la mid baynu nidhi mar allaale iyo marka uu gaadho axkaamtu safarku way ka goday inqaaca safaruhu biwusuulihi maxaa u daliila waxaa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam maka wuxuu ku nagaaday xajatulwadaac saddex maalmood maalintii uu soo galay iyo maalintii uu ka baxay aanay ku jirin waayo maalinkii afraadee dilxija ayuu soo galay ilaa subxii sideedaadna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu joogo subxii sideedaad ayuu ka baxay marka maalinkuu soo galay oo maalinkii afraad ah iyo maalinkii waxa weeyaan sideedaad oo uu ka baxay marka laga reebo nebigu calayhi salatu salaam saddex maalmood buu joogay saddexdaa maalmoodna salaadda waa gaabinayay marka taasi waxay daliil u tahay saddex maalmood iyo wixii ka yar qofku haddii uu niyeysto meesha inuu joogayo in axkaamta safarku ay u soconayso saddex wixii ka badan hadduu niyeysto inuu joogayana meeshaa markuu gaadho axkaamta safarku inay ka go-ayso waxaa kaloo u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ruqseeyey qofkii maka ka hijrooday haddii maka uu xaj ama cumro u yimaado markuu dhammaysto inuu sii joogi karo saddex maalmood saddexda maalmood markaa hadday iqaamo tahay oo negi ay tahay qofku axkaamta safarka uu kaga baxaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofkii maka ka hijrooday uma ruqseeyeen inuu maka joogo ee waxay taasi daliil u tahay saddexda maalmood iyo wixii ka yar joogista meel la joogayo inaan axkaamtu safaru ku go-ahayn oo qofku aanu muqiim ku noqonahayn wixiise ka badan oo afar maalmood iyo ka badan qofku inuu muqiim ku noqonayo waxaa kaloo u daliila cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ahlu dimaha xijaas waa jaziirat lcarab tii nabigu calayhi salatu salaam uhi yahuud iyo nasaare ka saara iyo laba diinood kuma kulmayaan wuxuu u ogolaaday haddii ay markaa ka gudbayaan oo ay marayaan saddex maalmood inay dhex joogaan wax ka badanse waa u diiday marka taasina waxay daliil u tahay bay yidhaahdeen saddex maalmood iyo wixii ka yar inaanu qofku muqiim ku noqon ahayn safaruunuu yahay laakiin afar maalmood iyo wixii ka badan inuu qofku kaga baxayo axkaamtii safarka oo uu ku noqonayo qof muqiima oo ku noqonayo markaa daliilku waa kaas laba shardi baase arrintan ay leedahay shardiga koowaad wuxuu yahay waa inuu yahay qof mustaqila qof madax bannaan waa inuu yahay oo taladiisu gacanta ay ugu jirto haddii uu yahay qof loo talinaayo oo la wado niyadiisu waxba tali mayso oo haddii uu niyoodo meesha afar maalmood inuu joogo niyadiisaasi waa ka cadamihaa wax ka soo qaad ma leh waxa tusaale waa waa gabadhii ninkeedu watay iyadoon odayga waxba weydiinan odhan imise inu meesha joogaynaa ayay iyadu iska niyeysatay afar maalmood magaalada lagu socdo in la joogayo niyadaas wax ka soo qaad ma leh waayo taladeedi iyo hogaaminteedu odayga gacanta ugu jirta waxaa la mid a addoonkii sayidkiisu waday waxaa la mid a ninkii ciidanka ahaa ee dee taliyuhu u talinaya uu waday marka kuwa niyeysigoodu waxba ka bedeli maayo xaaladda oo niyatuhum wujuudu niyatihim waa ka cadamiha wey marka waxaa shardi an yakuuna mustaqila shardiga labaadna wuxuu yahay waa inuu niyoodo oo niyada noocaasi ay dhacdo wa huwa maakif isagoo negi oo meel ku negi isagoo soconaya haddii uu niyoodo lam yuathir qaطcan niyada noocaasi wax raada haba yaraatee yeelan mayso walaa yuxsabu la xisaabin maayo buuhi minhaa afarta lagu xisaabin maayo yowma dukuulihi maalinka soo gelistiisa wa khuruujihi yowma dukuuli wa khuruujihi bixistiisa iyo soo gelistiisa labadooda maalmood cala saxiixi sida saxiixa marka wax lagu bineeyo waayo maalinka koobaad raaxa uma taallo oo nin safarkii ka nastay maaha oo waxa uu ku mashquulsan yahay dee degitaan iyo rardejin iyo hawlahaasuu ku mashquulsan yahay maalinka labaadna raaxa uma taallo oo waa qof niyadii safarka ah oo dee guuritaan iyo u diyaargarowgii iyo rar iyo waxbuu ku mashquulsan yahay marka labadaa maalmood musaafir buu iska yahay laba maalmoodoo nasasho iyo raaxo waa maaha marka labada iyaga lama xisaabinaya buuhi waa tahay walow aqaama buu ihi bibaldatin taasi marka way naga dhamaatayoo haddii uu niyeysto inuu meel ku niyoona inuu ku nagaanayo meel afar maalmood iyo ka badan safarkiisu wuxuu go-ayaa markuu meeshaa gaadho walow aqaama waa waa xaalad labaad ama suuro labaad hadduu ku nagaado bibaldatin magaaluu ku nagaaday biniyati an yarxala inuu ka guuro isagoo niyeysan idaa xasalat marka ay xaasisho xaajatun dan dantaasi oo yatawaqacuhaa ee yatawaqacu xusuulaha xaasilitaankeeda uu filanayo kula waqti waqti kasta dan aanu garanahayn muddada ay qaadan doonto laakiin uu filanayo waqti walba inay u fusho ay u suurtowdo qasara waa gaabinayaa salaadii hamaaniyata cashara sideed iyo toban yowman u maalmo ka ahaaday waayo qofkii magaalu u safray masaafatu safara magaaladii buu gaadhay magaalada maniyoon afar maalmood ama ka badan inuu joogayo dan buu u tegay dantaasi ayuu magaalada u joogay goortay dhammaanaysana garan maayo wakti walba wuxuu filanayaa inay dantii iyo muraadkii u fulo muddo intaa laeg ila way dheeraan kartaa waanay gaaban kartaaye muddo intee leeg buu musaafir ahaanaya salaadii inuu gaabiyo loo ogolaanaya madhabku waxa weeye sideed iyo toban maalmood waa sida muctamadka ah oo sideed iyo tobanka maalmood maxay ku bilaysayiin waxay leeyihin nabigu calayhi salaatu wasalaam markii maka uu furtay aaggaa wuxuu joogay sideed iyo toban maalmood oo qabaa'ilkii hawaasin la odhan jiray uu la dagaalamayay sida uu wariyey abu daawuud laakiin xadiidku waa daciif weeye cali ibnu zayd ibnu judcaan oo daciifa ayaa sanada ku jira riwaayad kale waxaa ku soo aroortay oo abu daawuud warinayo sabca cashara toddobiyo toban maalmood iyada lafteedu waa daciifa riwaayadda saxiixa ah ayay khilaafsan tahay riwaayad kale waxaa ku soo aroortay shan iyo toban maalmood iyaduna waa mursal sida uu rajaxay alimaamu lbayhaqi waa mursal zuhri xadiid mawsuula maaha xadiidka jaabire abu daawuud uu warinayaana wuxuu sheegay nebigu tabuug inuu joogay labaatan maalmood oo salaada uu gaabinayay markaa maxaynu haynaa shan iyo toban toddobiyo toban siddeed iyo toban sagaal iyo toban iyo labaatan shaaficiyadu riwaayaadkan oo dhan fuqaadan shaaficiyadee xagga kala miirista axaadiista aan ku fiicnayn waxay isku dayaan inay iswaafajiyaan bay isku dayaan waxayna labaatanka marka la yidhi ym yowm اdukhuuli iyo yowm اlkhuruuj baa la tiriyey oo lagu daro sideed iyo tobankii labadaasaa la socda anagu aanaan tirin ahayn toddobiyo tobanka marka la yidhina labadaa maalmood ee maalintii gelista iyo maalintii bixista ayaa mid la ayaa ayaa nacam labadaasi maalmood ayaa mid laga tegey labadaa maalmood baa mid laga tegey marka la yidhi sagaal iyo tobanna waa riwaayadda ugu saxiixsanba an nabiy aqaama bimakata tiscata cashara yowman yaqsur labadii maalmood baa mid la tiriyey saaday sagaal iyo toban ku noqotay midna waa laga tegey warka noocaasa bay sheegaan laakiin waxaasoo riwaayaadii mabay ansixinba waxa ansaxay oo qura waa riwaayatu ama waa xadiidu cabdillahi bni cabaas riwaayadda bukhaariye odhanaysa nebigu maka wuxuu joogay sagaal iyo toban maalmood waa bacda fat bacda fatxi maka oo salaada uu gaabinayay waxaanu yihi alimaamu اlbayhaqi raximah اllah wa riwaayatu cikrima can ibni cabaasin asaxu min dalika kulihi waa riwaayadda u saxiixsan riwaayadkaa tilmaamaya muddada nebigu alayh الsalatu salaam maka uu joogay salaada uu gaabinayo markaa sagaal iyo toban baynu haynaa waxaa se isweydiin leh haddii nebigu alayh الsalatu salaam dantii halkaa uu joogay sagaal iyo toban ka badan ay qaadan lahayd yaa yidhi salaadda uu dhammaystiri lahaa oo qasriga uu joojin lahaa wa qiila waxaa la yidhi arbacatan haddii uu meel dan u joogo aanu garanayn goortay dhammaan doonto oo mar walba inay dhammaato uu filanayo arbacatan ay qasara waa gaabinaya arbacata ayaamin afar maalmood buu salaaddii gaabinaya oo afartanna waayo maxaa loo daliishaday afar aanay ku jirin maalintuu galay iyo maalinta uu ka baxaya waayo soo hore looma soo sheegin hadduu niyeysto meel inuu afar maalmood joogayo markuu meeshaa gaadho in axkaamtii safarku ay ka go-ayso dee haddii afartii uu joogaba joogistoo ficilkiia ayaa niyadii ka xoog badan soo maa min baabil awla haddii meeshii afar uu joogo in afartaasi markay dhammaadaan axkaamtii safarku ay ka godo sidaasi ayuu leeyahy qiilkani waxyaabaa lagu ictiraaday mualifka waxaa ka mida inuu weji ka dhigay khilaafka laakiin aanu weji ahayna uu yahay qowl lilimaam shaafici raximah llahu tacaala sida isaga laftiisa uu ku sheegay fi rawda wa fii qowlin baa markaa ahayd sidaas saxda ah wa fii qowlin arbacatan wa fii qowlin buu yihi lilimaam shaafici raximah llahu tacaala abadan weligiiba waa gaabinaya ay qasara abadan keeba weligiiba gaabinaya waa kii musaafirka ahee meel dan ku sugaayay aanu garanayn goorta ay dhammaan doonto mar walbana inay dhammaato filanaya hadday sanada qaadato suu dantaa u sugaya mar hadduu leeyahy berri bay dhammaanaysaa berri baan baxaya saa dambaan baxaya maantaan baxaya gelinka dambe duurka mar hadduu xaalkiisu sidaa iyo muddadu haba dheeraatabe intay hawshiisu sidaa tahayba salaad gaabin buu wadayaa wa fii qowlin abadan muxarar kuma taalo waa min ziyaadaatihi cala almuxarar waana qowlka shaaficiy fi limlaa nasa calayhi fi limlaa saddexda qowle halkan uu inoogu sheegay mid afraadna waa soo socdaaye qowlkan ayaa u raajaxsan mar haddii qofku meel dan uu u joogo goor ay dhammaan doontan aanu garanayn muddo uu ku talagalayna aanay jirin meeshaa intuu joogo oo dhan haba dheeraatee salaadda waa gaabin kara axkaamta safarka ayuu leeyahay waxaana tusinaysaa aathaar badan oo ka sugnaatay saxaabada ibnu cabaas waxaa ka sugnaaday sa ibnulmundir iyo ibn abi shayba wariyeen abu jamra addubaci baa wuxuu ku yidhi inaa nutiilu lmaqaama bilgazwi fi khuraasaan fa kayfa tara muddo dheer baanu khuraasaan joognaayo waxaan u joognaa duulimaad cadowaan ku dullay muddo markaa ay niyeysteen oo u xadaysan oo meeshaa inay joogayaan ay ku talagaleen ma jirto talagalkoodu waxa weeye howlaha dagaalka marka laga faraxasho inay guuraan oo ay noqdaan maxaanu yaalaa ui qaala salli rakcateyn ibnu cabaas wuxu uhi laba ragcadood tuko waa in aqamta cashara siniina toban sannadoodba meesha aada joogtida waxaa kaloo ka ansaxday cabdullaahi ibnu cabaas inuu yidhi haddii aada beled joogto shan bilood salaada gaabi anasna waxaa ka ansaxday inuu naysaabuur joogay sanad ama laba sannadood laba ragcadood uu tukanayay ibnu abi shayba ayaa wariyey wakadalika ibnu mundir saxaabo kaloo muddooyin kaloo dhaadheer ay ka ansixeen waa jiraan ibnu cumar waxaa ka ansaxday adrabijan inuu joogay lix bilood salaada u gaabinayay sababtuna waxay ahayd baraf baa xidhay taloo barafu goormuu dhalaalayo may may garaneen barafku goorta u dhalaalayo mar walba waxay filanayeen barafku inuu dhalaalo oo meesha ay iskaga tagaan isagaa meesha ku xabisay intii ay meesha joogeen oo lix bilooda salaadda waa gaabinayeen marka aahaartani waxay daliil u tahay qofku haddii meel dan uu joogo goorta ay dhammaanaysa aanu garanahayn uu filanayana mar walba inay dhammaato inuu salaada gaabinayo axkaamtii safarka inuu leeyahay nacam aahaartan in loo daliishado qofkii muddo cayiman ku talagalay sax maaha culimada qaar waxay u daliishadaan ardaygii tusaaleahaan jaamacad u tegay waddan kale ee afar sannadood joogaya ama shan sano ama toddoba sano ama toban sannadood in muddada halkaa uu joogo musaafire taasina sax maaha musaafir maaha nin degay weeye oo sanada meesha inuu joogo ku talagalay waa muqiim weeye axkaamtii safarku waa ka go-aysaa mar hadduu ku talagalay muddada intaa leeg meesha inuu joogo tan waxaa ka duwan masalada soo socoto ah haddii aanu garanahayn taxdiidan dantiisu muddada ay ku dhammaanayso laakiin uu og yahay inay kollay muddo qaadanayso oo afar maalmood ka badan inay qaadanayso afar maalmood ee ka badan inay qaadanayso ogi khalaas kaasi wuxuu la mid noqonayaa kii niyeystay inuu meeshaa afar maalmood joogo markuu meeshaa gaadho axkaamtii safarku way ka goda waqiila waxaa la yidhi alkhilaafu khilaafku fi khaa'ifi lqitaali kii dagaal ka baqayay ayuu khilaafu ku saabsan yahi khilaafkan ah muddo intee leeg buu gaabinaya qofka xaaladiisu saasi ay tahay la taajiri kuma saabsano kii ganacsi u safrayo wanaxwi wixii shabahayay tusaalaha kii caafimaad oo kale meesha u tegey waayo waxay leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintan horta waa khilaafu lasli weeye salaadii in la gaabiyaa asalkii oo itimaamkay khilaafsanta xadiidka loo daliishanayo qofka xaalkiisu sidan uu yahay inuu gaabin karana dee xaalad dagaal buu ku yimi oo qabaa'ilkii hawaasin buu nebigu la dagaalamayay laakiin sida muctamadkii waxay tahay kani qiilkani waa daciife ama qofku dagaal ha ku jiro baqe ha jiro ama yaanu baqa jirin oo hawl kaleba qofku meesha ha u tago waxa murakhiskaahi waa maxay waa safarka maaha qitaalka markaa safarkii mar haddii uu jiro axkaamtiisi waa jiraysa walow baqa yaanu jirin nabad baa lahaadee walow calima buu hi haddii ogaado baqa ahaa dantiisu inay baaqi ahaanayso ay taagnaanayso muddatan muddo tawiilatan dheer oo afar maalmood iyo dee ka badan baa muddo tawiila noqonaya falaa qasra gaabini lahu isaga uma sugnaan cala lmadhabi sida markaa madhabku yahay marka wax lagu dhiso marka waa masaladii hore oo dan buu meesha u tegey laakiin dantaasi muddo dheer inay qaadanayso ayuu og yahay isagu qasri xaq uma lahaa oo kii afar maalmood meesha inuu joogayo niyeystay ayuunbuu la xukum noqonaya wallahu aclam w sal lla ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira